bulshada ku dhaqan dhulka miyiga ah ee deegaan ku yaala degmada burtinle oo ka tirsan gobolka nugaal ee uu ka arrimiyo maamulka la magac baxay puntland ayaa qaati ka taagan xaalufin ba-an oo lagu hayo dhulka baadiyaha ah waxa ay sheegeen in maleeshiyaad hubaysan oo cagafyo wata ay xaalufin ba-an ku hayaan dhulka miyiga ah xili habeennimo ah ayaa la soo weeraray dadka deegaanka dhul lagu qiyaasay soddon kilomitir ayayna cagafgeliyeen arrintaani ayay dadka deegaanka sheegeen inay dhibaato ba-an ku hayso dadka iyo duunyada haddii aan wax laga qabanna ay iska difaaci doonaan maleeshiyaadkaas haddaba waa kuwaan iyagoo arrintaasi ka hadlaya sidoo kalena sheegay in ay faraha la geli doonaan haddii laga qaban waayo burcadan xaalufinta ba-an ku hayso dhulkooda meeshaan deegaanka waa liyaasaa xaralays bartankeedii baynu hadda taagtaagannahay waxaa weeye annagu qoor lix saac oo shan habeennimo annagoo huruudna aan cagaf sharqanteed maqallay waanu soo aadnay haddaanu uni maxaa hayna aan ini waxa qoryahan nagu qabtay ordaya baxaa nala yidhi waa iskaga tagnay deegaanka iyo dalka iyo odayaashaan wacnay cabashaanu gudbinay waxaan ka cabanaan dhulkan waa dhul duldaaqsimeed waa dhul waxaa weye uma tiro badan ku nooshahay xaaluf baa meeshaan niman kula yimaadeen oo cagafta kula yimaadeen ku baabi'iyeen haddaan nala ka qaban oo waxaynugu samaynayaa mar dambe ay noogu soo noqdaan gacan biraannu iskaga qabanaynaa oo farahaan isla gelaynaa waxaan leenaha nala ka qabto iyo nugu soo noqon lama garanayo ilaa iyo hadda sababta dhirta baaxaddaas ah loo jarayo balse waxaa jirta in maamulada dalka ay shisheeyaha ka dhisteen ay mararka qaar qandaraasyo la galaan shirkado ajaanib ah kuwaasoo deegaanada qaar ee soomaaliya ka sameeya baaris la xiriirta macdanta noocyadeeda kala duwan